haddana prime minister iyo wasiiri la sugahayo waliba ilaahay ku rajayaynaa inay dowlad dalka soomaaliyeed nadbayto soomaaliyana midnimada iyo dowladnimadii heshaanta in ilaahay ka weelo dhammaan madaxda laha dooradina hambaliyayna dhammaantiyo weli kalena nahaha inta hata la kooyi doontana way rajayaynaa dad oo shaqadii oo gududi karo prime ministerkan ka horeey dad shaqadii oo gududi karo ilaa wasiirada inay oo nagadaan yayaan rajayana soomaaliyana isbedel oo dimuqraatiya ayaa ka tillaabsatay alxamdulilah dhowr jeera la isbedeli oo madaxweyne badan iyo la dooradii marka alxamdulilah marka hadda dimuqraadiyadan eed eed aan faylata ummadda soomaaliya dhammaanteen aan hambaliyayana sida dimuqraadiyadda oo lanka tillaabsaday in runtii si eed eed aan faylowo waa in rajayaana lama kun iyo labaatankan inay qof iyo cod shay laiska doorado biidn illahi alkariim eed eed aan mahadsantiin waana siinka mahadnagaana ummadda soomaaliyeedna way ballanaa ilaahay oo abaartan iyo dhibaatadan iyo oonka iyo rafaadkan ilaahu noobi waa inaan rajayaa inay nabad waarto waddamada didito la furo dhibaatada laku baho haan dowla diidkan ayoona laku adkaada iyo codsadaan biidn illahi alkariim ilaahayana weelo kor ilaahayna weele haddana meelmeelfeyle marahayd ciidamada dhammaantiin aan mahadnaga degmooyinka iyo gobolada iyo gaar ahaan jididka iyo sidii oona in kula dagaalamo ahaa ahaan dowladiidka dadweynaha qaybo sheeshal duugna way balle ahaan dowladiidka hal isku reebay